أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه حدثنا مسدد هو مسدد ابن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى هو يحيى القطان من أئمة الجرح والتعديل عن سعيد وسعيد بن أبي عروبة مربه هدو قتادة كقاد عن قتادة أن أنس رضي الله تعالى عنه حدثهم قال أنس وحوري سعيد النبي نبي وحو كري صلى الله عليه وسلم حديث كوريا محمد بن أبي حاتم inuu noo soo socdo umalaynaya ku tegi doonaban afirinayna ku tegi قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد هو مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى هو يحيى القطان من أئمة الجرح والتعديل عن سعيد هو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنسا حدثهم قال وحور أن سعيد النبي نبي وحو كري صلى الله عليه وسلم أحدا بورت أحد أي كري حديث كهرنا وأسوى قادني والحال معه نبي معيسى صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان waxaan ku soo dhex jirnay baabu manaaqibi cuhmaan maxalu shaahidka bukhaari waxaa weeye waa cuhmaan taasu cuhmaanna waa la jiray nebiga sala allahu calayhi wasalam farajafa uxud waa gilgishay buurtii uxud way gilgilatay wa qaala nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi uskun xasil uxuddu yaa uxuddu jabalkan uxudow xasil ayuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi anas adunuhu waxaan u malaynaa nebiga sala allahu calayhi wasalam oo darabahu uxud inuu ku garaacay birijlihi weliba waxaan u malaynaa nebigu sala allahu calayh wasalama buurta uxud markuu la hadlayay inuu lugta ku dhuftayna waa u malayn nebigu sala allahu calayh wasalam falaysa calayka dushaada ma ahaanin uxudow ilaa nebiyun wa sidiiqun wa shahiidaani nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ula jeedaa sidiiqa sayidina abubakar wasidiiq labada shahiidna waa cumar iyo cuhmaan marka xadiidkan wuxuu ka mid yahay min akbar mucjizaati rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay nebiga sala allahu calayh wasalam waxa uu la hadlay jamaadaadka ayuu la hadlay oo buurta uxud oo jamaad ah maca daalika haddana isla markiiba jamaadkii ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu fahamsiiyey maqaasida iyo ulajeeddada nebiguna sala allahu calayhi wasalama buurtii way fahamtay oo buurtii way xasishay mucjisada kaleo xadiidkan ku sugan waxaa weeye ikhbaaruhu bimaa sayaqacu fi lmustaqbal waxa mustaqbalka habkay wax u dhici doonaan inuu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam oo labada shahiid ah inay shahiidayn noqon doonaan waa sayidina cumar iyo sayidina cuhmaan qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacala xaddathana moxamed ibnu xaatim ibnu baziic huwa albaqdaadi qaala xadathana shaadaan huwa shaadaan waa aswad ibnu caamir shaami waa aswad ibnu caamir shaami qaala xadathana cabdulcaziiz ibni abi salamata almaajishuun huwa almadani can cubayd illaahi walcumari can naafic can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yihi cbdullahi bni cumar kunaa waxaan ahayn fii zamani nebiy nebiga xilligiisii sala allahu calayhi wasalam waxaan ahaan jirnay laa nacdilu biabi bakrin axadan abubakar lama simi jirin cidna cid aan sayd abubakar la tartan sii jirnay maba aysan jirin taasina waa ijmaac waa ijmaac min almuslimiin sayidina abubakar afdal اlummati bacda nabiyina moxamed sala allahu calayhi wasalam ثم markaa kabacdi cumar qofna lama aanan ekaysiin jirin salى اllahu عalيه wasalam bacda abi bakr ثuma cuثmaan cidna lama aanan simi jirin bacda cumaru markii laga soo tago abubakr iyo cumarna cuثmaan ayaa dadka yani ugu fadli badanan dhihi jirnay markii laga soo tago abubakr iyo cumar ثuma markaa kabacdi wuxuu yidhi cabduلlahi بni cumar natruku asxaaba الnabiy nabiga asxaabtiisa salى اllahu عalيه wasalam waan ka tegi jirnay laa nufaadilu xaal aanan kala fadilaynin beynahum saxaabada dhexdooda markaan saddexdaa sheegno saxaabada intooda kale kama aanaan fadili jirin xadiiskan marka culimmadu waxay isku waafaqeen hadalka cabdullahi bni cumar in la awilayo leannu cabdullahi bni cumar wuxuu ka tegey oo raabicu alkhulafaa'i araashidiin ah sayidina caliy bni abi taalib isaguna wuxuu ku xigaa xagga fadiilada cuhmaan khilaafkaasna waan soo sheegnay khilaaf ahlu sunna bacduhum yuqadimuuna caliyan calaa cuhmaan wa bacduhum yuqadimuuna cuhmaana calaa caliyin waa khilaaf ahlu sunnaha dhexdiisa ku jira marka sababta uu uga tegey cabdullahi bni cumar xaafidku wuxuu leeyahay waqad itafaqa alculamaa culimmadu waxay isku waafaqeen calaa ta'wiili kalaami ibni cumar haada hadalkan ibni cumar in la awilayo waa hadalka ibni cumar uu leeyahay uma natruku asxaaba annabiy sala allahu calayh wasalam laa nufaadilu baynahum inta kale kalama aanan fadili jirin waa lima taqarara cinda ahli sunnati qaatiba ahli sunna oo dhan waxaa agtooda ku sugnaaday min taqdiimi caliyin cali in la hormariyo bacda cuhmaan markii cuhmaan laga soo tago inuu saxaabada ugu fadli badan yahay sayidina cali markii laga soo tago abubakar iyo cumar iyo cuhmaan saddexdooda markii laga soo tago inuu sayid cali ku xigo wa min taqdiimi baqiyati alcasharati almubasharati calaa kayrihim haddana markii arbacatu alkhulafaaءi araashidiin markii laga soo tago inay ku xigaan yani alcasharatu almubashariin biاljanna inay haddana xagga fadliga ku xigaan wa min taqdiimi ahli bedrin calaa man lam yashhadha haddana ahlu bederkii haddana inay kusii xogaan dadkii dagaalkii beder ka qayb galo min saxaabati rasuuli اllahi salى allahu alayhi wasalam wagayri dalik oo saxaabada saas in loo kala fadilayo ayaa xadiis badan ku sugnaatay marka hadalka cabdullahi bni cumar waa la awili fadaahiru sida muuqata waxaa weeye anna bna cumar inama araada bihada nafyi nafyigan wuxuu ula jeedaa annahum kaanuu yajtahiduuna waxay ku dadaali jireen fi tafdiil fayadharu lahum fadaa'ilu اhalaaثati saddexda imaamoo hore fadaa'ilkooda u muuqan jiray duhuuran bayinan fayajzimuuna bihi marka waa jazmin jireen fadliga ala'imatu اhalaaثa walam yakunuu xiinaidin xilligaas ma aysan ahayn idalacuu inay daalacdeen calaa tansiis nas cadaynaya sayidina cali fadiiladiisa wayu-ayidu waxaa xoojinaya nas cadaynaya inuu jiro sayidina cali fadiiladiisa maa rawa albazaaru can ibni mascuudin qaal kunaa waxaan ahay nataxadau inaan ku sheekaysanno ana afdala ahli اlmadiina caliy bni abi aalib rijaaluhu muwahaquun waa xadiis rijaashiisa lagu kalsoon yahay afdal ahli اlmadiina caliy bni abi aalib wa huwa maxmuul xadiiskaasna waxaa lagu xambaaray calaa ana dalika qaalahu ibnu mascuud inuu yidhi bacda qatli cumar sayidina cumar markii la dilay kabacdu wqad xamala axmed wuxuu ku xambaaray xadiisa ibni cumar calaa maa yatacalaqu bitartiibi fi tafdiil xagga fadliga waxyaalaha la xidhiira waxtaja wuxuuna u xujaystay imaam axmed fi tarbiici bicaliyin sayid cali in afar looga dhigayo yacni saddexdii imaam xagga fadliga inuu asagu ku xigo wuxuu u deliishaday bixadiisi safiinata marfuucan alkhilaafatu halaaثuuna sana khilaafadu waxay soconaya soddon sano markaa soddonkii sanana wuxuu ku dhammaaday cahdigii sayidina cali bn abi aalib uma tasiru waxay noqonaya isku bedela khilaafadu mulkan boqortooyo isku bedela waa cahdigii mucaawiyata bn abi sufyaan akhrajahu asxaabu sunani wa saxaxahu ibnu xibaan wagayruhu qaala imaamu الbukhaariي raximah اllahu tacaala taabacahu shaadan waxaa xadiiska ku raacay cabdullahi bnu saalix almacruuf bikatib leyt waa qoraagii leyt sheekhi in badan aan soo mari jirin can cabdilcaziiz cabdilcaziizkana waa cabdilcaziiz asaabiq fi lisnaad وعبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون المدني قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري قال حدثنا أبو عوانة وضاح وضاح بن عبد المجيد اليشكري قال حدثنا عثمان هو ابن موهب وعثمان بن موهب التابعي البصري وتابع بصري آه قال وحور تابعي بصري جاء رجل ننا يمد ننكاسو من أهل مصر أهل المصر كمذا walxaaluu yimid ninkaasi xaja albeyta beytka ilaahay uu soo xajiyey nin heer masaroo xajka soo aaday ayaa yimid uu yidhi cuhmaan bnu mawhabin attaabiciy fara'aa wuxuu arkay ninkii heer masar ahaa qowman qoom uu arkay qoomkaasoo juluusan meel fafadhiya faqaala markaasuu ninkii heer masar ahaa wuxuu yidhi man haaulaa'i alqowmu qoomkani waa kuwama yay yihiin dadka meeshan fadhiya qaala markaasuu wuxuu yidhi raawigii haaulaa'i qaala almujiib ninkii u jawaabaya wuxuu yidhi mujiibkii haaulaa'i kuwani qoraysh wey qaala ninkii heer masar ahaa wuxuu yidhi faman ishaykhu sheekhu waa kuma sheekhaasoo fiihim quraysh dadkan culimmadan quraysh sheekha ku dhex jira oo bimacnaa aladii yarjicuuna ilaa ra'yihi wa cilmihi sheekha ra'yigiisa iyo cilmigiisa ay dadkani dib ugu soo laabanayaan oo masaa'ilka iyo fatwada ay weydiiyaan waa kuma yaa ugu cilmi badana ula jeedaa dadka meesha fadhiya qaalu waxay yidhahan cabdullahi bni cumar ninka ra'yigiisa iyo cilmigiisa dib loogu soo laabana meesha dadka fadhiya ugu cilmiga badan cabdullahi bni cumar qaala ninkii heer masra wuxu uhi ya bna cumar inii saa'iluka waxaan ku weydiinaya can shayin shay aan ku weydiinaya faxadithnii canhu bal shaygaa iiga sheekee waxbaan ku weydiin hal taclamu ma og tahay waa xilligii uu bilaabanayay buqdu saxaabati rasuulillahi sala allahu calayh wasalam ninkani waxa weeye waa qolada wuxuu ka tirsanaa yacni saxaabati rasuulillaahi nacab sala allahu calayh wasalam ninkan heer masar ah wuxuu yidhi waxbaan ku weydiine hal taclamu ma og tahay anna cuhmaan fara inuu cararay yowma uxud waxyaalaha sayid cuhmaan aan ku ceebaynayna waxaa ka mid uu yidhi yacni dagaalkii uxud inuu cararay taas ma ogta qaala wuxuu yidhi cabdullahi bni cumar nacam waa jiraa taas faqaal markaasuu ninkii heer masra wuxuu yidhi taclamu ma og tahay annahu cuhmaan tagayaba inuu ka maqnaaday can bedrin walam yashhad uusanna xaadirin oo dagaalkii beder uusan ka qayb gelin qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi nacam waa sax dagaalkii beder kama qayb gelin faqaala markaasuu ninkii heer masraha wuxuu yidhi hal taclamu ma og tahay annahu tagayaba inuu ka maqnaaday can baycati ridwaan baycadii fadliga iyo qiimaha badnayd oo baycatu ridwaan la dhihi jiray inuu ka maqnaa oo falam yashhadhaa baycadaana uusan xaadirin oo uusan ka qayb gelin qaala markaasu wuxuu yidhi cabdullahi bn cumar nacam baycadaana ma uusan joogin qaala ninkii heer masar ahaa wuxuu yidhi allaahu akbar waa helou yidhi marka wax maaragtaahay wixii aan rabay waan kaa helou yidhi intaas inaan kaa helo ayaan doonayuu yidhi waxaan cusmaan ku eedaynayno oo cusmaan aan ku haysanno masaa'ilkaasaa ka mid ahuu yidhi iyo arrimahaas allahu akbar uu yidhi xaqii uu caddaaday ula jeedaa wuxuu asagu xaq u aaminsan yahay xaqii ay caddaaday ula jeedaa marka allahu akbar qaala ibnu cumar cabdullahi ibnu cumara markaas wuxuu yidhi tacaala kaalay ubayin laka aan kuu caddeeyo saddexda mas'alaba anigaa kaaga jawaabahaya kaalay amaa firaaruhu sayd cumaan cararkiisii yowma uxud maalintii uxud uu cararay faashaddu waxaan markhaati ka ahay ana allaha cafaa canhu wa can gayrihi min alfaariin keligii muusan cararin cafaa canhu wa can gayrihi min alfaariin isaga iyo dadkii cararaba ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad qur-aana soo dejiyey oo ilaahay uu ku cafinayo ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina tawallow minkum yowma altaqa aljamcaan inama istazallahum ashaytaanu bibacdi maa kasabuu walaqad cafa allaahu canhum oo aayaddaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu bishaareeyey dadkii dagaalkii uxud ka cararay walaqad cafa allaahu canhum ilaahay waa cafiyey ina allaha gafuurun xaliim ilaahay waa gafuur ilaahay waa xaliim marka wuxuu yidhi yacni cararkii ay carareen waxayba ku heleen almakfira waalcafwu min allah dembi dhaaf iyo cafwiga ilaahay yaa marka yacni ka fadli badan in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu qiro in ilaahay uu ku cafiyey subxaanahu wa tacaala fadilo weyn faashadda waxaan markhaati ka ahay u yidhi an allaha ilaahay cafaa canhu cuhmaan ay wa can gayrihi min alfaariin keligii ma cararine isaga iyo dadkii cararoo dhanba qur-aanka dhexdiisaa ilaahay ku cafiyey subxaanahu wa tacaala wagafara lah ilaahayna waa u dhaafay taasi waa masale oo marka laguma ceebayn karo laguma ceebayn karo wa amaa tagayubuhu maqnaashadiisa cuhmaan can bedrin dagaalkii beder uu ka maqnaaday fa innahu sha'nii kaana taxtahu cuhmaan hoostiisa waxaa ahaatay bintu rasuulillaah sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waa tii gabadhii nabiga uu qabay sala allahu calayhi wasalam wa kaanad waxayna ahayd gabadha nebigu sala allahu calayhi wasalam mariidatu mid xanuunsanaysa gabadhii nebigu xanuunsanaysa ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi gabadha la joog amarka nebiguuna ku joogay amarka nebiga sala allahu calayhi wasalam ayuu dagaalkii beder uga joogsaday cuhmaan fa qaala lahu rasuulullah rasuulka allena sala allahu calayhi wasalam isagoo ku qancinaya sayidina cuhmaan wuxuu ku yidhi inna laka ajra rajulin nin ajirkiisaad leedahay ninkaasoo miman duul ka mida duulkaasoo shahiida bedran dagaalkii beder xaadiray wa sahmahu sahma arajuli alxaadir lilbedri dagaalkii beder ninkii xaadiray nasiibkiisana waa leedahay marka waxaa weeye bimacnaa lam yafqid alajra alukhrawiy waاlajra addunyawi ajirkii aakhirana ma weyn kii adduunyana ma weyn labadiiba nabigu sala allahu calayhi wasalam waa u qiray ajirkii aakhirana inuu leeyahay sayidunaa cuhmaan ajirkii adduunyana uu leeyahay taasna taasaan kaa iruu yidhi inkuugu jawaabiyo oo nabiga idankiisa sala allahu calayhi wasalam ayuu ku joogay wuxuuna xadaanaynayey gabadhii nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo xanuunsanayd wa amaa tagayubuhu maqnaashadiisa uu maqnaaday cuhmaan ibnu cafaan can baycati ridwaan baycadii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi laqad radya allaahu cani almu'miniin id yubaayicuunaka taxta ashajara baycadii ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'miniinta uu u qiray ilaahay inuu raalli ka noqday baycatu ridwaan dadkii ka qayb galay baycadaa maqnaashada uu ka maqnaaday cuhmaan ibnu cafaan falow kaana axadun axad hadduu ahaan lahaa axadkaasoo bibadni makata fii badni maka maka caloosheeda ku sugan axaza hadduu ahaan lahaa axad uga sharaf badan min cuhmaan cuhmaan qof ka sharaf badan hadduu nabigu ogaa lahaa sala allahu calayhi wasalam labacathahu axadkaasuu diri lahaa makaanahu ay badalahu badala cuhmaan nebigu sala allahu alayh wasalam kalsooni uu ku qabo iimaankiisa iyo yaqiintiisa uu ku kalsoon yahay sayd cuhmaan baycatu ridwaan intaysan dhicinin ka hor ayaa waxaa la faafiyey ahlu maka inay dagaal isku diyaarinayaan oo ay doonayaan inay soo weeraraan nebiga sala allahu calayh wasalam oo cumro u socday oo dagaal ba aan kusoo talagelin iyo saxaabada nebiga sala allahu calayh wasalam nebigu marka sala allahu calayh wasalam cuhmaan ibnu cafaan uu diray oo wuxuu yidhi xogtaa soo raadi una sheeg annagu inaanan dagaal u socan dagaal inaanan u socan ahlulmaka u sheeg maqnaashadii marka sayd cuhmaan isagoo nebiga sala allahu calayh wasalam fartiintiisii sida oo nebigu sala allahu calayh wasalam bictadiisii iyo idankiisii ku baxay ayaa nebiga sala allahu alay wasalam waxaa la soo gaarsiiyey inay dagaal isku diyaarinayaan ahlumaka markaasuu geed hoostii intuu saxaabada ku jamciyey oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi yaa igula mubaayacoonaya inuusan cararin oo ilaahay dartii uu dhimanayo maadaama ahlulmaka ay markaa dagaal ay diyaar u yihiin halkaasaa marka baycatu ridwaan ay ku dhacday wuxuuna ku maqnaa xog nabigu yidhi ii soo raadi salى الlahu عalيه wasalam taasuu ku maqnaawo fabacaثa rasuulu lahi rasuulka ilaahi salى اllahu عalيه wasalam wuxuu diray cuثmaana cuثmaan uu diray wa kaanat baycaةu ridwaanna waxay ahayd bacda ma dahaba cuثmaanu bacda dahaabi cuثmaana cuثmaan tegiddiisii ka bacdii baycaةu ridwaan dhacday ilaa maka uu aaday biidni rasuuli llahi inuu ku aaday salى اllahu عalيه wasalam idanka rasuulka salى اllahu عalيه wasalam faqaala rasuulu llahi rasuulka ale salى اllahu عalيه wasalam markii baycaةu ridwaan ay dhacaysay biyadihi اlyumna gacantiisa midigta ah wuxuu ku ishaaray bimacnaa ashaaraw gacantiisa midigta nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu ku ishaaray markuu dadkii kale uu gacan geliyey oo ballankii iyo baycadii uu ka qaaday nabigu sala allahu alay wasalam gacantiisa midigta intuu ishaaro wuxuu yidhi haadihi yaddu cuhmaan cuhmaanoo naga maqanna waa nagula jiraa baycada ilaa xog anugu aan u diray iyo arrin anugu aan u diray ayuu ku maqan yahay ajirkii iyo baycatu ridwaan waa ku jira waatan gacantan midigta ah asagoo igeliyo kale la midta asagoo mubaayacadii ka qayb qaatay ayay la mid tahay yuu yihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam haadihi yaddu cuثmaan taa waatan gacantii cuثmaan isagoo gacan gelinayay la mid tahay yuu yihi intuu midigtiisii ishaaray nebigu salى اllahu عalيh wasalam fadaraba bihaa nebigu salى اllahu عalيه wasalam gacantiisii midigta ahayd oo calaa yadihi gacantiisii kale uu nabigu salى اllahu عalيه wasalam ku dhuftau ku garaacay waatan gacantii cuثmaan oo midigta ah waa kan isagoo ila mubaayacoonayo isagoo ila joogay la mid tahay yuu yihi nebigu salى اllahu عalيه wasalam waa fadiila maa bacdaha fadiilow sharaf iyo manqabo weyn faqaala nabigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yihi haadihi اlbayca licuثmaan baycadan gacantan baycada ila gelaysa waa cuثmaane ogaada waana maqan yahay sayidina cuثmaan ibnu cafaan waa cuثmaane ogaada faqaala lahu ibnu cumar wuxuu ku yidhi markaa idhab biha bihadihi اlأjwiba ninkii reer masarow jawaabiyaalkan orodoo la tag al'aana haddeer macaka micigaaga orodoo la tag waa ku daawooyey haddaad daawoobaysay soco intii saddexdii masalad i weydiinaysaba waan kaa daawoobiyey haddaad tahay nin daawo qaadanaya orodoo tag u yiri marka taasina waxay ka mid tahay min manaaqibi cuثmaan ibni cafaan manaaqibkii iyo fadaa'ilkii cuثmaan ibnu cafaan qala alimaamu الbukhaariي raximah اllahu tacala baabu qisaةi اlbaycati wاlاtifaaqi calaa cuثmaan ibni cafaan hada midkani baabu qisati اlbayca baycada qisadeedii ayuu u baab yahay bimacnaa calaa cuثmaan ibni cafaan cuثmaan ibni cafaan baycadii lala galay waa bacda mowti cumara sayidinaa cumar markuu geeriyooday ka bacdi isagaa loo doortay inuu noqdo khaliifa madaxweyne inuu noqdo ayaa loo doortay qisadii baycadaas uu u baab yahay walitifaaqi ayuu u baab yahay in laysku waafaqay calaa cuثmaana bni cafaan cuثmaan bni cafaan in laysku waafaqay bacda mowti cumaraa loola jeeda sayidinaa cumar geeridiisii ka bacdi in isaga loo doortay khaliifatu اlmuslimiin waana manqabo ka mida min manaaqibi cuثmaan bni cafaan in muslimiintii oo dhan iyo saxaabadii ay isku waafaqeen in isagu uu hogaamiyo قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل هو تبودك البصري قال حدثنا أبو عوان وضاح بن عبد الله اليشكري عن حسين هو حسين بن عبد الرحمن الكوفي عن عمرو بن ميمون هو الكوفي قال وحر عمرو بن ميمون رأيت عمر بن الخطاب أن أركي قبل أن يصاب إنتان لأسيب بمعنى قبل أن يقتل إلى جهة إنتان للدلين بأيام مع المكهر مع المكهر إنتان للدلين بالمدينة في المدينة magaalada madiine ayaan ku arkay maalmo ka hor intaan la dilin sayd cumar sayd cumar intaan la dilin waqafa xaaluu soo dul istaagay ayaan arkay sayd cumar calaa xudayfata bni alyamaan iyo wa cuثmaan ibni xunayf labadaas saxaabi asagoo soo dul istaagay ayaan arkay sayd cumar qaala wuxuu yidhi sayd cumar labada saxaabina laba saxaabiyuu u diray dhulka ciraaqay ahaayeen dhulka ciraaq waa xilligii khaliifka uu ahaa sayidina cumar ibnu alkhadaab madaxweynaha uu ahaa ciraaquu u diray wuxuuna u diray lilkharaaji waaljizya lacagtii kharaajka iyo lacagtii jizyada iyo howlaha inay soo aruuriyaan ayuu u diray qaala markaasuu cumar wuxuu yidhi kayfa sidee baa facaltuma aad samayseen ka warrama yacni ciraaq markaan idin dirayo jizyadii iyo kharaajkii lacagihii soo aruuriyaan idhi ka warrama maxaad soo samayseen atakhaafaanma waxaad ka baqaysaan an takuuna inaad ahaataan qad xamaltuma alarda dhulkii reer ciraaq inaad ku xambaarteen maa shay shaygaasoo laa tudiicu ardadu aysan awoodin dhulkii reer ciraaq waxaysan awood u lahayn iyo qarashaadan awood u lahayn miyaad saarteen dadkii ahlulciraaq xamaltum alardu macnaa waxay lo jeedaan ahla alardihu waa dadkii ciraaq deganaa lacag aysan qaadi karin miyaad ka soo aruuriseen oo aad qoorta u geliseen qaalaa waxay yidhaaheen labadoodii xamalnaaha ardalciraaq annagu waxaan xambaarsiinay amran amarkaasoo hiya ardadu lahu amarka mudiiqatun ay tahay mid awoodda ardadu waxay kari karto ayaan dusha ka saarnay sayd cumarow maa fiihaa mana ahaanin kabiiru fadlin ma fiihaa khasladaas khaslada aanu saarnay ardadaas waa lacagta loola jeedaahe khasladaa dhexdeeda ma ahaanin kabiiru fadlin ama ardadaba u celi sidaasaa wanaagsan maa fiihaa ardulciraaq dhexdeeda ma ahaanin kabiiru fadlin ay kabiiru ziyaada ziyaado weyn oo annagu aan saarnay dhulka heer ciraaq ma jirto qaala markaasuu wuxuu yidhi sayidina cumar unduraa bal fiiriya labadiinnan an takuuna inaad ahaataan ka fiirsada xamaltuma alarda ardada inaad xambaarteen maa shay shaygaas oo laa tudiiqu ardadu aysan awoodin iska jira oo ka fiirsada wuxuusan dhulku awoodin ha saarinina dadka ahlulciraaq qaala wuxuu yidhi camru bnu maymuun camru bnu maymuun alkuufi wuxuu yidhi qaalaa waxay yidhaaheen labadii nin oo sayidina cumar markaas yacni uu la hadlayey ayuu wuxuu ku yidhi waa xudayfa ibnuulyamaan iyo cuhmaan ibnu xunayfe labadoodi waxay dhaheen laa ma aanan xambaarin ardada waxaysan awoodi karin dusha kama aanan saarin faqaala cumaru sayidina cumar markaa wuxuu yidhi lain sallamaniya allahu ilaahay hadduu i badbaadiyo la adacanna ka tage oo ka tage araamila ahlilciraaq ahlulciraaq haweenkooda haweenka ahlulciraaq yacni oon waxba maaragtaa zawj aan lahayn haweenkaa waan ka tegi doonaa laa yaxtajna xaalaysan u baahanaynin ilaa rajulin nin aysan u baahanayn ninkaasoo bacdii aniga iga dambeeya abadan haweenka ahlulciraaq oo faqriga iyo laga sheegayo waan kaalmayn doonaa waan saacidi doonaa waxaadna ogaan doontaan qof nafaqeeyaba inaysan u baahnayn dooninoo dowladdayda aan ka nafaqayn doono iyo baytulislaamka iyo bangiga islaamka inaan ka nafaqayn doono ayaad ogaan doontaan qaala markaasuu wuxuu yidhi camru bnu maymuun famaa atat calayhi cumar bnu alkhadaab uma imaanin markuu hadalkaa jeediyey ilaa arbacatun afar maalmood maahane xataa usiiba ay xataa qutila ilaa laga asiibo oo laga dilay markuu hadalkaas noo jeediyo naseexada afar maalmood ka bacdi waa la dilay sayidina cumar qaala markaasuu wuxuu yidhi camru bnu maymuun inii anigu la qaa'imun aan ahaa mid taagan maa beynii dhexdayda iyo wa beynahu cumar dhexdiisana ma ahayn ilaa cabdullahi bnu cabbaas maahane khadaata aroortii usiiba la asiiboo la dilay waxaa noo dhexeeyey aniga iyo asaga cabdullaahi bnu cabbaas bisaa noo dhexeeyey aroortii la dilayey sayid cumar wa kaana wuxuu ahaa sayid cumar idaa mara bayna safayn labada saf dhexdooda hadduu soo maro qaala wuxuu dhihi jiray istawuu wuu dhihi jiray sufuufta sima xataa idaa lam yara markuusan arkin fiihim sufuufta dhexdooda khalalan wax duldulaala hadduusan ka arkin taqadama markaasuu hormari jiro fakabara markaasuu takbiirsan jiro salaadda dadka uu ka bixin jiray wa rubamaa waxaa laga yaabaa sayidina cumar qara'a inuu aqriyo suurata yuusuf aw suurata naxli inuu aqriyo aw naxwa dalika almadkuur ama kaa la soo sheegay wax lamida inuu ku aqriyaa dhici karta fi alragcati aluulaa ragcada ugu horraysa waxaa dhici karta suuratu yuusuf bikamaalihaa inuu ku aqriyo sayidina cumar ama suuratu naxli uu ku aqriyo bikamaalihaa fi alragcati aluulaa xataa yajtamica annaasu ilaa dadku ay ka soo aruuraan oo ulajeeddada suuradaha dhaadheer uu ugu akhrinayo salaadana waxaa weeye dadku inay fadiilatu ljamaaca ay soo gaaraan fadiilatu ljamaaca inay soo haleelaan famaa huwa wakhtigu ma ahaanin ilaa an ka bara inuu takbiirsaday maahani sayidina cumar salaaddii uu xirtay allahu akbar fasamictuhu waa maqlay isagoo salaaddii ku jira yaquulu xaaluu leeyahay sayid cumar qatalanii waa i dilay ow akalanii alkelbu eygaa i cunay ama haddii kale eyyaa i dilay inuu leeyahay eygu waa i dilay qabta uu leeyahay waa markii abululu'at almajuusi turrida uu ku dhuftay salaaddii asagoo ku dhex jira oo yacni qur-aankii akhrinaya ayuu u soo gaatamay gaalkii markaasuu ku dhuftay turri waxaan maqluu yidhi asagoo dhahaya amiiru lmu'miniin qatalanii ow akalanii alkalbu eygu waa i dilay ama eygu waa i cunay asagoo dhahaya xiina dacanahu markuu ninkii gaalka ahayo abululu'ah uu markaa dhaawacay sayidina cumar bnu alkhadaab fa daara alcijlu ninkii neegarka ahaa gaalka ahaa neegarkii gaalka ahaa waa duulay bimacnaa aad u ordaya loola jeeda asraca daara alcilju neegarkii waa orday bisikiinin sikiin ayuu la orday sikiinta waxaa loola jeedaa midi wey sikiin midi ayuu la orday mididaasoo daati darafayni laba gees u saaxiiba ninkuu nin xadaad ahoo midiyaha iyo seefaha iyo biraha tumuu ahaaye waaba ugu soo talagalay oo wuxuu soo samaystay midi laba af leh midi laba af leh usoo samaystay si dhinacba uusan uga badbaadinba oo markii hal mar uu ku dhacaba yacni laba laba meelood ay ka muddo sayidina cumar hal meel kale aysan ka mudin waa ugu talagalay abululu'at almajuusi laa yamuru ma maro ninka ciljiga ah abululu'at almajuusi calaa axadin axadna ma maro yemiinan min yemiinin xagga midigta kuma maro walaa shimaalan bidixdiisana axad kuma maro ilaa dacanahu axadkaa waa dhaawacay qofkii midig iyo bidix yacni qabo istiraahaba turreyda labada afluhu gelinayo si uu u fakado oo u cararo way saxaabadu xataa dacana ilaa uu ka dhaawacay halaaثata cashara rajula saddex iyo toban nin oo saxaabada nebiga salى اllahu alيyه wasalam ka mida ayuu ka dhaawacay maata minhum saddex iyo tobankii waxaa ka dhintay sabcatun toddoba ka dhimatay toddobu sidaa ku dilay falamaa ra'aa dalika sha'nigaa markuu arkay rajulu nin ninkaasoo min almuslimiina muslimiinta ka mida daraxa calayhi calى alkaafir ninkii gaalka ahaayo abululaat almajuusi wuxuu dushiisa ku tuuray burnusan go go weyn ayuu korka uga huwiyey ila si kale laguma qaban kareen marka haddii madaxa qofka looga huwiyo ma fakan karo marka sidii ayaa lagu qabtay marka sidii ayaa lagu qabtay laakiin kabacdi waa isdilay markuu arkay inuusan fakanaynin falamaa danna alcilju neegarkii markuu u maleeyey annahu asaga ma'khuudun in la qabanayo naxara nafsahu naftiisii ayuu gowracay mididii uu sitay oo dhuunta isaga gowracay markuu arkay inuusan fakanaynin asagiia isdilay wa tanaawala cumaru sayidina cumar markaas wuxuu qabtay yadda cabdiraxmaan ibni cawf axad alcasharati almubashariin biljanna ayuu gacantiisa soo qabtay sayid cumar markuu arkay inuu dilan yahay uu dhaawacan yahay faqadamahu sayidina cumar waa hormariyey cabdiraxmaan ibnu cawf oo salaada dadka ka bixiyuu ula jeedaa meeshaydii istaag booskaygii istaag ula jeedaa faman qofkii yelii cumara qofkii cumar ku xigay faqad ra'a aladii kii wuu arkay araa anugu baan arkayay wixii meesha ka dhacay safkii ku xigay sayid cumar way arkayeen waxa meesha ka dhacay wa amaa nawaaxi lmasjid masaajidka geesaskiisa kale dadka geesaska kale iyo sufuufta ugu dambaysa iyo fa innahum dadkaasi laa yadruuna waxba kale ma ogeyn hayra annahum dadkaasi qad faqaduu waxay waayeen sawta cumara codkii cumaray waayeen bis laakiin sida wax u dhacayaan ma aysan arkayn jamaacada kale dadkii ku xigay unbaa arkayay sida wax u dhaceen dadkii geesaska ayuu ku tukanayey ama sufuufta dambe ku tukanayey codkii sayd cumar uun ayay waayeen bal xaalay waayeen hum dadkiina yaquuluuna ay leeyihiin subxaana allah subxaana allah ay leeyihiin fasallaa bihim waxaa dadkii salaaddii ka bixiyey oo tujiyey cabdiraxmaan salaatan khafiifa salaad fududuu dujiyey ilaa amiiruulmu'miniina meesha yaallo oo dhibaataa meeshii ka dhacday sadaal fududuu dadkii dujiyey falama insarafuu markay salaaddii ka baxeen ay ka gadoomeen qaala markaasuu wuxuu yidhi sayid cumar yabna cabbaas undur soo fiiri man ruuxii ruuxaasuu qatalani i dilay yaa i dilay bal xogta ii keen qofka i dilay qofka uu yahay fajaalo waa wareegsaday cabdullahi bnu cabbaas saacatan hal saacuu wareegayey uma jaa'a waa yimid ibnu cabbaas faqaala markaasuu wuxuu yidhi gulaamu lmugiira mugiirat bnu shucba addoonkiisiyaa ku dilay waa abulu'lu'at almajuusi abulu'lu'at almajuusi nin addoon uu ahaa addoonkaasna waxaa iska lahaa saxaabigan mugiirat bnu shucba ayaa iska lahaa qaala sayid cumar markaasu wuxuu yidhi assanaca sancayaqaankii miya ninkii magaalada madiine sancayaqaanka ka ahayoo gaalkaayo biraha iyo toorriyada iyo tumi jiray ninkaas miya qaala markaasuu wuxuu yidhi ibnu cabbaas nacam qaala markaasuu wuxuu yidhi sayid cumar qa'talahu allah lacnad allaha ku dilay laqad amartu bihi waxaanba amray isaga macruufanaanba amray muxuu ii diloon ka sameeyey yidhi wax wanaagsan in lagula dhaqmo ayaanba amray yidhi alxamdu lilah ilaah mahad iskale yidhi sayid cumar alladii allahaasoo lam yajcal miitatii geeridayda aan ka dhigin biyadi rajulin nin gacantiisa geeridayda aan ka dhigin ninkaasoo yaddaci lislaama islaamnimo sheeganayo waxaa ilaahay mahaddiisa dembigayga iyo dhiiggayga qof muslima allihii dusha aan ka saarin ee gaal u xambaarsiiyey allahaasaa mahad iskale wuxuu uga dhimrinaa ama uga turaa qof muslima in dhiiggiisa aakhire uu qaado kaasuu uga naxariisanaya sayidina cumar marka waxaa mahad iskale u yidhi hadduu gaalba i dilay midda kale waa shahiidnimo waa shahiidnimadii uu ku ducaystay sayidina cumar qaatalahu allahu laqad amartu bihi macruufan alxamdu lilah aladii lam yajcal miitatii biyadi rajulin yaddaci alislaam qad kunta waxaad ahayd cabdullahi bni cabbaasow anta wa abuuka adiga iyo aabbaha oo cabbaasa waxaad ahaan jirteen tuxibaani inaad jeceshihiin an taktura alculuuju neegarrada gaaladu inay ku bataan bilmadiinati magaalada madiina isaga fikradda iyo siyaasadda sayidina cumar waxay ahayd wax gaalaba magaalada madiina inaan la soo gelin laakiin cabdullahi bni cabbaas iyo aabbihiisa oo cabbaas bni cabdilmudaliba ayaa iyagu waxay yidhaaheen dadkan annaga gacantu ku hayn hadday fidna ay rabaan inay sameeyaan waddadan qaqabo karno addoommadeennii ah iska dhaaf noo fasax magaalada madiina shaqaale inaan keensanno addoommo gaala inaan keensanno isaguna wuxuu dhihi jiray marwalba sayid cumar idinka un baan idinkaga tanaasulay mooye gaal shartiisa way badanta dadka madaxday dilayaan saxaabaday maaragtaahay laynayaan naga daaya gaalada magaalada madiina aad ku soo aruurinaysaan ibnu cabbaas iyo aabiisna waxay dhihi jireen annaga gacanta ku hayna waa addoommo annagu aan leen maxay noo dhibi karaan marka tiiyuu xasuusiyey tiiyuu xasuusiyey sayidina cumar wuxuu yidhi qad kunta anta wa abuuka adigay aabbaha waxaad ahaan jirteen ibnu cabaasow tuxibaana inaad jeceshihiin an taktura alculuuj neegarrada gaaladu inay ku fara bataan bilmadiina fikraddaas idinkaa qabayuu yidhi oo gaal walba inuu meesha iska soo galo waxaanana dhacay waxaan dhacay igu sameeyeen wa kaana alcabaasu cabbaasna wuxuu ahaa oo cabdullahi bn cabbaas aabihiise agharahum saxaabada midka ugu badan u ahaa raqiiqan min raqiiqan xagga addoommada isagaa ugu addoommo badnaawo fa qaala markaasuu wuxuu yidhi cabdullahi bn cabbaas in shi'ta haddaad doonayso facaltu waan samaynaa waxaad rabtaan hadda samaynaa sayid cumarow ey in shi'ta haddaad doonayso qatalnaa waan dilaynaa ay man bilmadiinati min alculuuj neegarrada aad ka sheeganayso oo gaalada ah kulli hadda aan layno hadda amarna sii qaala markaasu wuxuu yidhi sayid cumar kadabta beenaad sheegtay cabdullahi bni cabaasow bacdamaa takallamuu bilisaanikum carabkiinnii markay ku hadleen kabacdi miyaa dili luqaddii carabiga ay barteen wasallow qiblatakum qibladiina ay u tukadeen waxajuu xajakum xajkiina ay u xajiyeen qaar muslimiinah ku jira luqadii bartay oo xajkii aaday oo ahlu salaada see loo laynaayo wixii maaragtaa yacni aan magaalada madiina safar uga yimid oo addoon oo dhan see loo layn addoommo dad muslimiinah ku jira dad muslimiina ayaa ku jira laakiin dadkan intaysan magaalada madiinaba ku badan ayaan idin dhihi jiray naga joojiye naga joojiye aan dhihi jiray faxtumila ilaa beytihi gurigiisa ayaa loo xambaaray hadalkan marka sayid cumar uu leeyahay yani waqad amartu laqad amartu bihi macruufan ninkan idilaya wax macruufaan ba faray yacni ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye mar uu yidhi ninkan neegarka abu luluat almajuusi uu yidhi iga fududee kharaajka lay dul saaray sayid cumarow ninkii sayidkayga ahu ee addoonsanayay lacag badanuu dusha iga saaray oo mar walbaba uu doonayo inuu iga qaado lacagtaa waxaan rabaa inaad iga fududayso ood igala hadasho waa hadalkaas uu sheegayo sayidina cumar marka wuxuu leeyahay xaafidku qowluhu qatalanii aw akalanii اlkalbi xiina dacanahu fii riwaayati jariir fataqadama fama huwa ilaa an kabara fadacanahu abululu'ah faqaala qatalanii اlkalbu fii riwaayati abi isxaaq اlmadkuur facarada lahu abululu'a gulaamu اlmugiiraةi bnu shucba fanaaja cumara gayra baciid sayid cumar uu la faqay ثuma dacanahu ثalaaثa dacanaat fara'aytu cumara qaa'ila biyadihi haakada yaquul duunakum alkalba eyga qabta faqad qatalanii waa idilay واسم أبي, أبي اللؤلؤة وفيروز كما سيأتي فروى ابن سعد بإسناد صحيح إلى الزهري قال كان عمر وحوها لا يأذن لسبي قف قاله الله سوق فالي وما إدمي جرين وقد احتلم قان قاري في دخول المدينة قال الله سوق فالي مقال المدينة نقسوا قلننا ساسوا دهجر حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلاما عنده صنعا يحير أضون صنع يقانا هيا ويستأذنه أن يدخله المدينة مركز إذا ويديستينه مقالة المدينة سوق ليه ويقول حداه إن عنده أعمالا تنفع الناس من كان هي أعمال أو شغب بدن ودتك أنفعيس إنه حداد نقاش نجار وحداد وي وحبو ما ركتاه النقشدية وقرحية ونجار فأذن له مركز سيد عمر وإدمي فضرب عليه المغيرة كل شهر مئة مغيرة بن شعب وحور بل والبوحان كهربا بقولان كهربا فشكى إلى عمر أضنك مركب أبو لولا سيد عمر وشاكتي شدة, شدة الخراج lacagta uu soo saarayo dhibaatada uu kala kulmayo iyo lacagta faraha badan faqaala lahu wuxu uhi maa kharaajuka bikaiirin fii janbi maa tacmal inu lacagta lagu dul saaray ma badna markii loo fiiriyo shaqada aad qabanayso shaqada ad qabanayso markii loo fiiriyo ma badna fansarafa saakhida addoonkaa soo caraysan uu gadoomay falabitha cumar cumar waa nagaaday layaaliya famara bihi alcabdu addoonkiyaa soo maray faqaala markaasu wuxuu yidhi alam uxadaث la iima sheegin miya annaka taquulu inaad leedahay low ashaau haddaan doonaya la sanactu raxan ayaan samay karaa yacni wax wax shiida shiid mare wax lagu shiido oo tadxanu wax ku shiida biriixi dabaysha shiid mare oo gacantu aysan wareejinayn oo dabayshaas bis u wareejinayso oo raashinka lagu shiito ayaan samayn karaa soo ima dhihin abululu'ow faاltafata abululu'a ilayhi sayd cumar uu fiiriyey caabisan isagoo wejiga u kaduuday faqaala markaasuu yidhi laaslacana laka adiga waxaan kuu samayn doonaa raxan shiid mare oo yataxaddathu الnaasu biha adaan kuu samaynaho yidhi shiid mare dadku ay ku sheekaystaan faaqbala cumar wuxuu qaabilay calaa man macahu faqaala wuxuu yihi tawacadanii alcabdu war addoonku waa ii hanjabay buu yidhi addoonku waadnaan fahmin maahane adaan shiid mare kuu samaynaa lala yaabo markuu leeyahay diluu iigu hanjabay ogaada ninkaas saasuu yidhi tawacadanii alcabdu addoonku waa ii hanjabay falabitha layaaliya habeenuu nagaaday uma ishtamala calaa khinjar dii ra'sayni nisaabuhu wasaduhu markaasuu wuxuu isku soo duudubu soo qarsaday toorrey laba madax leh toorrey laba madax leh oo caaradiis markaas dhex bartanka caaradda ku leh ayuu soo qarsaday fakamana wuxuu ku dhuntay fii zaawiyati min zawaaya almasjid fi lkalas xilli mugdi ah xataa kharaja cumaru yuuqid الnaas isagoo dadka baraarujinayo yani kicinaya aلsalaa aلsalaa wa kana cumar yafcalu dalik falama danaa minhu cumar markuu usoo dhowaaday wasaba ilayhi fadacanahu ثalaaثa dacanaat ixdaahuna taxta sura qad kharaqat markaasi waxay dilaacisay asifaaqa xuubabkii caloosha o dhan ayay dilaacisay wahiy alatii qatalat dhaawaca dilan midkaas way halista ah oo khatarta wuxuu yihi marka faxtumila waa loo xambaaray ilaa beytihi gurigiisaa loo xambaaray sayidina cumar fandalaqnaa macahu sayid cumar micigiisii ayaan la tagnay wa kaana naasa dadka waaba iyagoo lam tusibu musiibatu musiiba aysan ku dhicin qabla yowma idin maalintaas ka hor dadka waxaad mooddaa musiibaba inaysan maalintaa ka hor ku dhicin sida argagaxa iyo naxdinta iyo murugada saxaabadii soo qaabishay fa qaa'ilun mid yaquulu wuxuu leeyahay laa ba'sa dhib male wa qaa'ilun mid kale yaquulu wuxuu leeyahay akhaafu calayhi sayid cumar waa u baqaa bimacnaa akhaafu calayhi almowdu mid wuxuu leeyahay dhib maleho dhaawac waa ka kici doonaa mid wuxuu leeyahay kama kici doono mowdan uga cabsana madaxweynuhu inuu dhinto ayaan ka baqi fawtiya waxaa loo keenay sayid cumar binabidina loo keenay timir biyoodaa loo keenay biyo timir maaragtaa yacni lagu riday oo macaan biyahaasa loo keenay biyo timireedka fa sharibahu waa cabbay sayid cumar fa kharaja waa baxay biyihii nebiidkii min jawfihi calooshiisa xaggeedu ka baxay dhinacii dhaawaca biyihii xagga ka baxeen uma utiya waxaa loo keenay haddana bilabanin caana loo keenay fa sharibahu caanihii u cabbay fakharaja canihi haddana waxay ka baxeen min jurxi markaasaa la ogaaday xaaladdu inay halis tahay canihina dhinaca dhaawaca ayay ka daateen oy ka baxeen meeshii duleeshay ayay ka baxeen facalimuu waxay ogaadeen saxaabadii marka annahu meyit inuu dhimanayo xaaladdu hadday heerkaas gaartay inuu dhimanayo markaas ogaadeen fadakhalnaa calayhi waa u soo galnay sayd cumar wajaanaasu dadkiina waa yimaadeen fajacaluu waxay gudagaleen yuhnuuna calayhi inay ammaanaan intuu dhaawaca ahaa sayd cumar qof walba waa u imaanan waa ammaani sayd cumar وجاء رجل nin yimid ninkaasoo shaabun dhallinyaro ah faqala wuxu uhi abshir bishaarayso ya amiir الmuؤminiin bibushra الlah ilahay bishaaradiisii ku bishaarayso laka ilaahay adigu kuu bishaareeyey oo min suxbati rasuuli الlah rasuulka ilahay la saaxiib noqoshadiisii ah salى الlahu عalيه wasalam waqadamin horayntii ah fi lislaami islaamnimo dhexdeeda aad ku horaysay maa shay ku bishaarayso shaygaasoo qad calimta aad ogaatay uma markaa kabacdi weliita madax ayaad noqotay oo dadkii arrinkoodii ayaa tawelisay facadalta waad cadaalad samaysay uma markaa kabacdi shahaadatuna ahaatay haddana ilaahay wuxuu kugu khatimay shahiidnimo intaasoo fadaa'il aad haysataa qaala markaasu wuxuu yihi sayidina cumar waditu waxaan jeclaaday ana dalika bimacnaa wuxuu ula jeedaa almadkuur min alwilaaya madaxtinimada aan qabtay kafaafun inay ahaan lahayd barbardhac wax barbardhaca inay madaxtinimada noqoto ayaan jeclaan lahayoo laa calaya dushaydana dembi uusan uga imaanin walaa lii wax nafciyana aniga aysan iga sugnaanin madaxtinimada dhan inaanan tawaliyeen ayaan jeclaan lahayoo ajirna aanan ka helin dembina aysan iga soo gaarin saas lacalla haddaan heli lahaa guulan ku qabaa huli waa yacni almacrifa calaa qadri alkhashya alkhashya calaa qadri almacrifa wey mar walbaba qof walbaba intuu ilaahay yaqaano ayuu ilaahay ka baqaa subxaanahu watacaala falama adbara ninkii dhallinyarada markuu sii jeestay idan waktigaa ninkii hadalkaa ugu bishaaraynayay sayd cumar isaaruhu macawistiisii yamasu wuxuuba isaarkiisu taabanaaba alarda dhulkii ninkii dhallinyarada bishaarada waday dhulkiiuba jiidiba macawistiisa qaala markaasuu sayd cumar wuxuu yidhi rudduu calaya algulaam wiilka dhallinyarada igu soo celiya ii soo celiya isagoo dhaawacan oo xaalada duruufaha adag ku jira ayuu wuxuu rabaa alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar weli diintiiyuu sii faafinaa isagoo sidaa xaaladiisu ayuu adag tahay qaala markaasuu wuxuu yidhi sayd cumar yabna akhii walaalkay wiilkiisiiyow irfac hawbaka maradaada kor u qaad fa innahu rafcu thawb marada ood kor u qaaddo abqaa kaasaa baaqiyeelid badan oo u roon lithawbika maradaada maradaada ciyoon kaa dhammaanayso lakiin dhulka haddaad ku jiiddo waxaa weye qaybta hooseyba ka dhammaan dee mar walbaba caado aad uga dhigato dhulka inaad ku jiiso marada saasaa u roon wa adqaa saasaana cabsi badan lirabbika rabbigaa aad ka cabsato rabbigaa inaad ka cabsatana saasaa kuu fiican marada kor u qaad duruufahaas adag isagoo ku jira ayuu wuxuu rabaa alla ka cabsigii inuu dadka ku sii booriyo sayidina cumar qaala markaasuu wuxuu yaa cabdallahi bni cumar wiilkiisiiu la hadlay cabdullahi bni cumarow undur fiiri maa ayuladiki calaya dushayda saaranoo min addeyni deyna wixii deynkaasaa iigu murug badane bal deynkii soo xisaabi faxasabuuhu way xisaabiyeen deynkii fawajaduuhu waxay ogaadeen deynkii sittatan wa hamaaniina alfa siddeetan iyo lix kun inuu deynku yahay ow naxwahu naxwa almadkuur ama kaas wax la mida inuu yahay qaala markaasuu sayd cumar wuxuu yidhi in wafaa lahu deynka hadduu oofiyo ku filaado maali aali cumar aali cumar maalkooda hadduu deynka iga filaado fa addihi deynkaa iga gud cabdullahi bni cumar o min amwaalihim aali cumar xoolahooda ka gud wa ilaa haddii ahlu cumar uusan ku filaa waayo lacagtoodii fasal weydii fii bani cadiyi bni kacbin waa laftii uu ka dhashay lafteeda ii weydii inay deynka iga bixiyaan fain lam tafi amwaaluhum reer bani cadiy xoolahooda hadday oofin weyso oo aysan ku filayn deynkii fasal fii quraysh lafta weyn oo heer qurayshon ka dhashay weydii inay deynka iga bixiyaan walaa tacduhum hana ka gudbin heer qurayshoo ilaa hayrihim hayrkooda iyagaa ku filane hayrkooda waxba ha ii weydin faaddi canii hada almaala maalkan iga gud wiilkaygiiyow indaliq ilaa caa'ishata umi lmu'miniin caa'ishana orodoo aad umi lmu'miniin dheh faqul waxaad tidhaahaa yaqra'u calayki dushaada waxaa salaam ku akhrinaya cumaru cumaraa assalaama salaam dushaada ku akhrinaya caa'ishoy walaa taqul hana dhihin amiiruulmu'miniin ayaa ku salaamaya ha dhihin fa innii anigu lastu اlyowma maanta anigu lilmu'miniina mu'miniinta amiiran maanta anigu amiiru dadka mu'miniinta uma ihi waad u jeedaa xaaladda aan marayo howl ma qaban karo amiiruulmu'miniina ku salaamaya hadhihine cumaraa ku salaamaya dheh waqul waxaa tidhaa yasta'dinu cumar bnu اlkhadaab cumar bnu lkhadaab wuxuu idan kaa weydiisanaa an yudfana sayd cumar in lagu duugo maca saaxibayhi labadiisa saaxiib micigooda in lagu duugo waa nebigeenna salى اllahu عalيه wasalam iyo abubakar ayaan rabaa dhinacooda in lay dhigow fasalama waa salaamay cabdullahi bn cumar wastaadana waa idan weydiistay caaisha uma dakhala calayha waa u soo galay cabdullahi bn cumar caaisha u soo galay fawajadahaa cabdullahi bni cumar caayishuu helay qaacidatan xaalay tahay mid fadhisa tabkii xaalay iska ooyeyso faqaala markaasuu wuxuu yidhi cabdullahi cumar yaqra'u calayki cumar bnu اlkhadaab assalaamu kugu akhrin wayasta'din wuxuu idan weydiisanaa an yudfana maca saaxibi maca saaxibayhi labadiisa saaxiib micigooda in lala aaso faqaalad waxay tihi umna caaisha kuntu waxaan ahaa uriiduhum makaankan makaankan linafsii naftaydan u doonayo meeshaan ka bannaan guriga waa qolkeedii qolkan meesha ka bannaan anigaa nafteyda la doonayay wala uuhiranna doore oo doore bihi makaankan alyowma maantay waad u dooraa sayd cumar wala uuhiranna bihi cumaru wala uuhiranna bihi cumar waa u dooraa alyowma maanta calaa nafsi maanta nafteyda sayd cumaraan uga doorayay sayd cumaraa meeshaa lagu aasiyay waa u fasaxay in gurigeyga lagu duugo lagu idmo falamaa aqbala markuu soo qaabilay cabdullahi bni cumar qiila waxaa la yidhi dadkii agtiisa joogay sayd cumar waxay yidhaaheen haadaa kani cabdullahi bni cumarow qad jaa'a waa yimid waa kan fartiinu kuu sidaa wiilkaagii qaala sayd cumar wuxuu yidhi irfacuunii kor ii dhiguu yidhi wuu jiifay wuxuu yidhi soo toosiya faasnadahu waxaa soo toosiyey faasnadahu waxaa soo tiiriyey oo jilibkiisa ku soo tiiriyey rajulu nin ilayhi ilaa nafsihi ninkaasu naftiisu ku soo tiiriyey xoogay dhinaciisu isku soo jalleeciyey faqaala markaasu wuxuu yidhi ninkii soo tiirinayo xaggiisa isku soo leexinayay maa ladayka maya waa sayd cumarow faqaala sayd cumar wuxuu yidhi maa maxay baa ladayka agtaada maxaa ahaaday cabdullahi bni cumarow fartiintii aan kuu diray maxaad ka haysaa qaala markaasu cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi alladii kii ayaa agtayda ah tuxibu aad jeceshahay ya amiira almu'miniin amiirulmu'miniin war aad jeceshahayan kuu wadaa adinad caaisha waa idantay qaala wuxuu yidhi saydina cumar alxamdu lilah maa kaana min shayin shay ma ahaanin oo ahamu ilaya aniga layga murug badan yahay min daalika almas-uul midkaas aan su-aashay wax iga murug badan ma jirin waa in meeshaa laygu aase fa idaa ana anigu qadaytu haddaan dhinto bimacnaa midkii ula jeeda haddaan geeriyoodo faxmiluunii xambaara uma markaa kabacdi sallim salaam oo umulmu'miniin hala salaamo faqul markaa dheh yasta'dinu cumar bnu lkhadaaba idan weydiisanaya dheh janaasadeeda markii aan geeriyoodo fa idaa nida hadday lii aniga hadday ii idanto fa adkhiluunii ii geliya oo meesha ha laygu aaso dhinaca nebiga sala allahu alayh wasalam iyo abubakar wa in raddatnii caaisha hadday ii celisana ruduunii ilaa maqaabir almuslimiin maqaabirta muslimiinta dib igu celiya hadday i diiddo wa jaaءat umu lmu'miniin umu lmu'miniinaa timid xafsatu waa gabadhii sayidina cumar walxaal annisaa'u dumar badan tasiiru ay la soconayaan haweenku macahaa maca xafsa xafse micigeeda dumar badan ay la soconayaan falamaa ra'aynaaha xabse markaan aragnay haddaan raggii nahay qumnaa meesha waa ka istaagnay waa ka istaagnay gabadhii sayid cumar mar hadday timid fawalajad gabadhii waa gashay calayhi sayd cumar oo aabbaheeda usoo gashay fabakat waa oysay cindahu cumar agtiisay saacatan hal saacay ku oysay bimacnaa miqdaaran min azamana loola jeedaa qadar zamanka ka mid a ay agtiisa ku ooyeysay wasta'dana rijaalu raggii badan iyaguna waa idan weydiiseen rag kale iyaguna yimid fawalajad markay rag kale yimideen fawalajad gabadhii xabso ahayd way gashay daakhilan bimacnaa madkhalan waa faacil oo loola jeedo bimacnaa mafcalu madkhalay gashay makaanu gelid madkhalkaasoo lahum aalu ahli cumar u sugnaaday ahlu cumar qoyskiisa guryo ay lahaayeen ee qolal ay lahaayeen qolkaasay iska gashay gabadhii markii rag kale cusub ay meeshii yimaadeen fa samicnaa waxaan maqalnay bukaa'aha gabadha ooyinteedii waa xabse min addaakhili gudaha ayaan ooyinteedii ka maqalnay gabadhii fa qaaluu markaasi waxay yidhaaheen saxaabadu awsi dardaaran yaa amiira almu'miniin amiira almu'miniin ou dardaaran samee istakhlif khaliif yeelo oo qofkii madaxweynaha ahaa tilmaan hebel iyo hebel aniga madaxweyne gadaasheyda noqonaya oo muslimiinta aan uga tegey sidaas dhahoo hebel caddee qof noo sheeg qaala markaasuu wuxuu yidhi sayidina cumar ma ajidu anigu ma helayo axaqa mid uga xaqnimo badan bihaada kan kaasoo alamri arrinka min haaulaahi kuwan uga xaqnimo badan kuwaasoo annafari jamaca aw rahdi jamaca aladiina kuwaasoo tuwafiya rasuulullah rasuulka ilaahay la oofsaday sala allahu calayh wasalam walxaal huwa rasuulku sala allahu alayh wasalam canhum jamaacadaas raadin uu raalli ka yahay arrinkan madaxtinimada dadkii si gaara nebigu uu jeclaa sala allahu calayh wasalam oo si gaara nebigu raalli uu uga ahaa sala allahu calayh wasalam qof uga xaqnimo badan anigu ma ugu yidhi inuu madaxweyne idiin noqdo fa samaa wuxuu magacaabay sayd cumar caliyan wa cuhmaana wa zubayra wa dalxa wa sacdan sacd ibn abi waqaas aa loola jeeda cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibnu cawf ula jeeda axad alcasharati almubashariin biljanna lixdaasuu magacaabay waa sayd cali iyo cuhmaan ibnu cafaan zubayr ibnu lcawaam dalxat ibn abi cubaydillaah iyo sacd ibn abi waqaas iyo cabdiraxmaan ibnu cawf lixdaasaan talada u dhiibu yidhi iyagu lixdooda nin ha soo doortaan waa dadka la yidhaaho ahlu shuura lixdaas waxaa laysku yidhaahaa ahlu shuura dadkaas ahlu shuuradaahuu sameeyey wuxuu yidhi lixdoodaas ayaan talada u dhiibaye qof iyagu ha iska doortaan oo muslimiinta markaa hogaamiya aniga gadaasheyda wa qaala wuxuu yidhi sayidinaa cumar yashhadukum waxaa goobjoog idiin noqonaya lixdiinna oo idiin soo xaadiraya cabdullahi bni cumar markaad dooranaysaan madaxweynaha lixdiinnan cabdullahi bni cumar goobta ha joogo ha idinla joogo walaysa lahu wiilkayga cabdullahi bni cumarna min alamri arrinka madaxtinimada shay-un uguma sugnaan meeshuu goobjoog uun iska noqona idinla joogi mooye tala yaan loo dhiibin wiilkayga waxay ka mid tahay cadaalada iyo zuhdiga sayidina cumar qof walba wuxuu jeclaan lahaa kursiga asagu uu ka tegayo in wiilkiisa uu ku fadhiyo saasay dadku jecel yihiin siyaasiyiinta iyo qof walbao ahlu adduunya o ilaahay aan ka baqaynin laakiin isagu wuxuu fiiriyey yaa maslaxad u ah dalkan iyo diinta iyo ummaddaiyo islaamka wiil iyo qaraabo iyo midna shaqo kuma laha reer beni cadi uusan u yeerin wiilkiisiiu xataa u diidan yahay uu leeyahay talada waxba kuma lahan dadkaasaan u dhiibay muxuu ka fiiriyey ridaha nebiga sala allahu alayh wasalam dadkii nebiga sala allahu alayh wasalam uu raalli ka ahaa dadkaasaan talada u dhiibay wiil wiilkay wehedala joogo bas ka hay-ati tacziya yacni wuxuu ula jeedaa ka hay-ati tacziya tacziyo qaabkeeduu ula jeedaaho lahu ibnu cumar loo tacziyeynayo bimacnaa jabran likhaadirihi waxaa intaa loola jeedaa qalbigiisa in la ilaaliyo bis meesha ha joogo bis qalbi ilaalina looga dhigi wiilka mooye talada wax kuma lahan ayuu yidhi goobta una iska yimaado fa in asaabat ilimratu madaxtinimadu hadday asiibto uu yidhi sacdan sacd bn abi waqaas haddii ninkaas la doorto fa huwa sacd fa huwa sha'nigu daaka kaas wey kaas aad doorateen oo sha'nigu noo noqono bimacnaa wuxuu ula jeedaa huwa ahlun lidaalika haddaad sacd u doorataan walle ahal waa u yahay nin ahal u ah madaxtinimada waayo wa ilaa haddii aadnaan dooran falyastacin bihi sacd bn abi waqaas ha kaalmaysto ayukum kiinii ha kaalmaysto maa muddadii umira axadka madax laga dhigo haddii asaga aad dooran weysaan lacalla ninkii madax laga dhigow ninkaasi gaaraan inkala dardaarmo ninkaas ha lala tashado sacd bn abi waqaas haddii hadda asagaad doorataanna waa alxamdulilah haddaad dooran weysaanna ha lala tashado ninkii la doortaa hala tashado asaga fa innii aniga lam aczilhu ma aanan casilin sacd markaan kuufa xilkeeda ka qaaday xilkii kuufa markaan ka cazilayay anigu ma aanan cazilin can cajzin liajli cajzin caajisnimo darteed ugama aanan cazilin walaa khiyaana liajli khiyaana khiyaano uu sameeyey darteedna uma cazilin wa qaala markaasuu wuxuu yihi sayidina cumar uusi lkhaliifata madaxweynaha waa la dardaarmi madaxweynahaasoo min bacdi aniga gadaashayda bilmuhaajiriina alawaliin ha iska ilaaliyo bixaqi almuhaajiriina alawaliin asxaabtii muhaajiriintii ugu horreysay xaqoodan kala dardaarmi an yacrifa lahum muhaajiriinta inuu u oqoonsado xaqahum xaqoodii ay lahaayeen wayaxfada lahum muhaajiriinta inuu u ilaaliyo xurmatahum xurmadoodii xushmadda ay lahaayeen inuu u xifdiyo u ilaaliyo oo uu siihi madaxweynaha iga dambeya waxaan la dardaarmi bilansaari ansaartana waa kala dardaarmi khayran khayr inuu kula mucaamaloodaan kala dardaarmi alladiina ansaartaasoo tabawa u daara daarta madiino degay waliimaana walazimu aliimaana iimaankana laazimay min qablihim qabli almuhaajiriin muhaajiriinta ka hor daarta magaalada madiina uga soo horreeyey iimaankana laazimay an yuqbala ayaan kala dardaarmi in la aqbalo min muxsinihim ansaarta kuwooda ixsaan sameeya wanaaggooda in la aqbalo wa an yucfaa in layska cafiyo can musii'ihim ansaarta midkooda xumaato sameeyana in layska cafiyo wa usiihi madaxweynaha iga dambeeya waxaan la dardaarmi biahli alamsaar magaalooyinka ahalka degan oo dhan dadka muslimiinta magaalooyinka kala degan waan kala dardaarmi khayran khayran kala dardaarmi inuu kula mucaamaloodo fa innahum dadka magaalooyinka degan waa rid ulislaam waa taageeradii iyo difaacii islaamka waa dadka markii dagaal dhaco aan u yeeranno halumuu aan dhahayno soo baxa halumuu ila jihaad dadka aanu dhahayno waa dadka jihooyinka iyo magaalooyinka degan dadkaana si wanaagsan ha kula mucaamaloodo wajibaatulmaal maalka kuwa soo aruuriyaw waa sida kuwa magaalooyinka zakada iyo jizyada iyo kuwa nooga soo aruuriyaw wa kaydulcaduwi cadowga ciilkiisii wey cadowga gaalada dadka naga jebiya oo gaalada ciila waa iyaguu yidhi dadkaasna marka si wanaagsan ha loola dhaqmo wa an laa yuukhada minhum dadkaas ahlul amsaarka ah magaalooyinka naga fog fog degan oo muslimiinta ah inaan laga qaadin ayaan dardaarmi ilaa fadluhum dheeraadkooda maahane wixii iyagu ay keenaan oo maaloo dheeraada ha laga qaado can ridaahum bacda ridaahum ridahooda ka bacdina ha laga qaado haddii maal laga qaadayo laga aruurinayana waxay raalli ka yihiinoo nafaqadooda ka soo haray iyo ma'unadooda ka soo haray iyaguna ay raalli ka yihiin ha laga qaado waa uu siihi madaxweynaha iga dambeeya waxaan la dardaarmi bilacraabi dadka herbaadiyaalka ah khayran khayran kala dardaarmi inuu kula mucaamalado dadka baadiyaha degan oo magaalada aan degganaynna si khayra ha lagula dhaqmo fa innahum dadka acraabtaha baadiyaha degan aslulcarabu oo carabta asalkoodi iyo dhaqankoodi meesha uu ka yimid waa baadiyaha wa maaddatu lislaami islaamka taakuladiisii wey meesha islaamka dhan laga taakuleeyo waa dadka herbaadiyaha ah an yu'khadan kala dardaarmi in laga qaado min xawaashi amwaalihim xoolahooda dhexdhexaadkooda awsadi amwaalihim ula jeeda xoolahooda neefka ugu qaalisan ha ka qaadinina markaad zake ka qaadaysaan neefka ugu qaalisan oo khiyaarka ah doorka ah ha ka qaadinina wa turadda markaas in la celiyo oo amwaasha aad ka qaadaysaan calaa fuqaraa'in fuqaraa'i ahli alacraab dadka herbaadiyaha fuqaradoodana sakada siiya dib ugu celiya wa uu siihi madaxweynaha waxaan kala dardaarmay iga dambeeya bidimmati illaahi biahli dimmati illaah ilaahay magantiisii magantaas ahalkoodiiyaan kala dardaarmay wadimmati rasuulihi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisa rasuulkaa magantiisa dadkuu geliyey dadkaana waa kala dardaarmi dadka ilaahay uu magan geliyey nabiguna magan geliyey sala allahu alayh wasalam wuxuu ula jeedaa waa gaalada ahluljiziyada ah ahlu dimma waa kufaar ahli dimma aladiina tu'khadu minhum aljizya waa dadka ahlu dimmadaah ee jizyada aan ka qaadanno oo gacanteenna ku hoos noolo masaakiinta ah oon ka xoog badinay oon ka itaal roonannay oo lacagta aan ka qaadanayno jizyada dadkaana ha loo naxariisto gaalada ah an yuufaa lahum in loo oofiyo dadka gaalada ah bicahdihim ballankoodii in loo oofiyo dadka ahlu dimmada ballankii aan ka galnay waa inaan cadowga aan ka difaacino annaguna aanan wax shara aanan kula dhaqmaynin waa an yuqaatala in lala dagaalamo min waraa'ihim hortooda min amaamihim aa loola jeedaa qisadan iyadoo mucallaqa waan soo qaadannay waa an yuqaatala min waraa'ihim hortooda in cadowga lagala dagaalamo bimacnaa laga difaaco cadowga ula jeedaa cadowga waraa waxaa loola jeedaa bimacna alamaam hadda hortooda in laga dagaalamo cadowga laga difaaco dadka ahlujizyaha ah walaa yukallafu dadka gaaladaha ahlujizyaha inaan lagu kallifin ilaa daaqatahum tabartooda mahane waxay bixi karaan qofka qaniga qofka faqiirka qofka mutawasitkaa kala fiiriya waxaad ka qaadaysaan lacagaysan markaa awoodi karin ha dul saarinina dadka ahludimmada ula jeedaa falamaa qubida markii la qibdooday sayd cumar kharajnaa bihi waa la baxnay sayd cumar bihi bijanaasatihi wey janaasadii sayd cumar ayaan la baxnay faindalaqnaa waa tagnay namshii xaalaan soconayno fasallama cabdullahi bni cumar waa salaamay caaisho qaala markaasu wuxuu yidhi cabdullahi bni cumar yastadinu waxaa idan weydiisanaya cumar ibnu alkhadaab qaalat waxay tihi umra caaisha adkhiluuhu soo geliye fa udkhila waa la geliyey gurigii fawudica hunaalika halkaasaa la dhigay meydkii sayd cumar maca saaxiibayhi labadiisii saaxiib micigoodii sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waa nabigeena sida abubakar aa loola jeeda sala allahu aleyh wasalam ayaa halkaas la dhigay falamaa furiqa min dafnihi aaskiisii markii laga faaruq noqday sayd cumar ijtamaca haaulaa'i kuwana kulmay kuwaasoo arahdu jamaacadii lixdii ahlu shuura asitatu ahlu shuura ayaa isla markiiba shir markaasi yeesheen ay ku dooranayaan qofkii ummadda hogaamin lahaa ee madaxweynaha ahaa waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid a ninkan abululu'at almajuusi ee dilay sayidina cumar dowladdan eeraan buqdi ay shiicadu u qabaan yacni saxaabada nebiga sala allahu calayh wasalam waxay u sameeyeen mazaar meel lagu ziyaarto waxay u sameeyeen qubad dheer oo lagu ziyaaranayo abululu'at almajuusi waxaana ku qoran qof walba oo arki karaan tifiyada markay kasoo daayaan ama googlaha internetka qof walba waa ka baari karaa magaciisa waxaa la yidhaha mazaaru abilulu'at almajuusi qof walba ha ka baaro yacni internetka mazaaru abilulu'at almajuusi yaa ku qoran qubada dheer meesha ay ku ziyaartaan ziyaaradii abululu'at almajuusi meesha lagu ziyaarto yacni nacayb heerka uu gaaray mazaaru abilulu'ata almajuusi ayaa ku qoran markaasi sanad walba meesha isugu yimaadaanoo almada meeshaa ku ruxayaanee ammaanayaanoo leeyihin cadowgii ilaahay uu dilay cadowgii ilaahay ayuu dilay heerkaasay gaareen yacni dowladda eeraan oo shiico ah buqdiga saxaabada ay ka gaareen saxaabada nabiga sala allahu calayh wasalam siday u necab yihiin iyo carada maaragtay ay u caraysan yihiin waxaa ku qoran mazaaru abilulu'at almajuusi waa qubad dheeray u sameeyeen markaasay meesha isugu yimaadaan ay ku ziyaartaan ay leeyihin cadowgii ilaahay uu dilay saasay leeyihiin waa buqdiga heerka ay ka gaareen ijtamaca markaas waxaa meesha ku kulmay oo aruuray haaulaa'i kuwana meeshii ku kulmay kuwaasoo arahdu ee rahdiga ah ee jamaacada ah faqaala cabduraxmaan cabduraxmaan markaas wuxuu leeyahy midkood waxaad arkay isagoo dhahaya allaahuma axshurnii maca abilulu'at almajuusi ku ducaysanaya shiicada ilaahow ila soo shiri ninkii sayd cumar dilay micigiisa nacayb heerkaas gaaray yani gaalna xataa sidaa nacayb qofku ka gaaray weli lama arkin bal iska dhaaf qof maaragtay yacni alwaaxid min almubashariina biljanna oo saxaabatu rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam intaasoo axaadiis ah uu nabigu janno ugu bishaareeyey sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waa buqdiga saxaabada heerka ay ka gaareen falamaa furiqa min dafnihi aaskiisii markii laga faaruq noqday ijtamaca haaulaa'i rahdu jamcan ayaa meeshii ku kulmay oo soo aruuray faqaala cabdiraxmaan wuxuu yihi cabdiraxmaan ibnu cawf axadu alcasharati almubashariina biljanna wuxuu yidhi ijcaluu amrakum arrinkiinna iyo taladiinna yeela ilaa halaatatin saddex ruux yeela saddexdaasoo minkum idinka mida wuxuu yidhi macnaa masaafada khilaafka aan soo gaabinno si khilaafka iyo hadalka iyo uu u yaraado saddex qof aan dooranno hadda lixaanu nahay saddex qof hal nin ha iska soo doortaan intii la dhihi lahaa lix nin hal nin ha iska soo doortaan aniga tala ahaan waxaan qabaa saddex aan tanaasulno saddexdaasna qofba qofku u tanaasulayo magaciisa ha sheego markii saddexdaanu ay tanaasulaano saddex kale uan u tanaasulo arrinkii shuuradu maxay ku soo aruurtay marka iyo madaxweynenimada dadka dooranaya saddex qof kaliya arrintu marka wakhtigu waa noo soo gaabana saasuu ula jeedaa wakhtigu waa noo soo gaaban faqaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi ijcaluu amrakum arrinkiinna iyo taladiinna yeela ilaa talaatati saddex ruux u yeela saddexdaasoo minkum idinka idinka mid a faqaala zubayru zubayr wuxuu yidhi zubayr ibnu alcawaam wuxuu yidhi qad jacaltu amrii aniga arrinkaygii waxaan u yeelay oon uga tanaasulay ilaa cali aniga wixii xaqii khilaafada aan ku lahaa sid caliyaan uga tanaasulay faqaala dalxatu dalxana wuxuu yidhi qad jacaltu amrii ilaa cuhmaan anigana arrinkaygii waxaan u yeelay cuhmaan cuhmaana na uga baxay uga tanaasulay cuhmaan ibnu cafaan wa qaala sacdna wuxuu yidhi qad jacaltu amrii ilaa cabdiraxmaan ibni cawf ana arrinkayga waxaan u yeelan uga tanaasulay cabdiraxmaan ibnu cawf saddexdaani ku soo hartay marka saddexdan shanigii ku soo aruuray waa talo fiican uu soo jeediyey cabdiraxmaan ibnu cawf uu soo jeediyey faqaala cabdiraxmaan weli taladii waxaa wada cabdiraxmaan cabdiraxmaan marka waa la qaatay taladiisii talo aada u fiican ayay noqotay cabdiraxmaan wuxuu yidhi cabdiraxmaan ibnu cawf ayukumaa marka meeshii maxaa ku soo aruuray asagii hadduu taladii wado labaa ku soo haraya haddana ila asagaa taladii wada cabdiraxmaan ibnu cawf labaa ku soo haray waa sayidina cali iyo cuثmaan ibnu cafaan labadaasaa ku soo haray faqaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi ayukumaa labadiinan keebaa tabara'a ka beri noqonaya min hada alamri labadiina naftiina tanaasul sameeyu yidhi mid ka midu tanaasul ha sameeyo labadiina qofka arrinkan ka beri noqonaya waa arrinka madaxtinimada waa kuma oo fanajcaluhu aan yeelayno amarka khaliifnimada ilayhi axadkaas xaggiisa aan u yeelayno qofkii labadiina ka baxa doorashada oo yidhi anigu kuma jiro talada asagaan u dhiibaynaa madaxweynaha noo soo dooranaya madaxweynaha asagaa soo dooranayo qofkii talada ka baxa wallaahu ilaahayna calayhi axadkaas raqiibun oo khabarkiiba meesha laga xadfay ilaahana qofkaa ilaalinaya oo hadduu eexasho wado iyo hadduu nin jeclaysi wado ilaaha ilaalinaya subxaanahu wa tacala qofka wax noo soo dooray walislaamu islaamkao dhanna raqiibun islaamkuna waa ilaalin qofkaas layanduranna ha fiiriyo ha fiiriyo axadkaas talada aan u dhiibi doonno afdalahum jamaacada midkooda ugu fadli badan fii nafsihi ay fii muctaqadihi asaga caqiidadii siday la tahay qofka dadka ugu fiican ha noo soo daro waa kuma qofka ka baxaya doorashada oo noo soo dooraya qofka ugu fiican jamaacada fa uskita shaykhaan labadii sheekhba waa la aamusiyey bimacnaa waa musamo oo waa majhuul oo bimacna almusama loola jeedo sakata ayaa loola jeedaa fa uskita ashaykhaani ay sakata shaykhaan labadii sheekhba waa aamuseen waa cuثmaan iyo cali midna ma dhihin anaa talada isaga baxayo qofkii madaxweynaha anaa hebel dhahayo magacaabay midna ma dhihin labadoodiiba way aamuseen labadii haddii la aamusay marka maxaa soo haray keligiisaa soo haray cabdiraxmaan cabdiraxmaan marka wuxu uhi talada aniga ii dhiiba marka anaa hebel dhahayo ninka madaxweynaha ah labadiin haddaad aamusteen anaa hebel dhahayo faqaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi afa tajcaluunahu amarka ma ii yeelaysaan ilaya aniga labadiin haddaad ka baxayo uusan jirin anaa isaga baxay madaxtinimadii laakiin go-aan isiiya oo cod isiiya hebel markaan idhaah midka kale inuu waafaqayo hebel waayo markuu yidhah mid kale inuu waafaqayo wallahu ilaahayna calaya dushayda raqiib khabarka ayaa laga xadfay wallahu calaya raqiib an laa aalu inaanan ka gaabsan can afdalikum kiina idinku ugu fadliga badan anaa magacaabay qaalaa labadoodii waxay dhaheen nacam taladii waa kuu dhiibna marka goobtii maxaa ku soo haray sayid cali sayid cuثmaan bis waxay khilaafadii amarkii wixii socdaba labada masaafadii o dhan waa lasoo yareeyaba masaafadii o dhan waa lasoo gaabiyey qaalaha waxay dhaheen nacam faakhada biyaddi axadihima cabdiraxmaan ibnu cawf labadoodii mid ka mida gacantoodii uu qabtay waa sayid cali iyo sayid cuثmaan faqaala markaasuu wuxuu yidhi qofka gacantiisa weliba uu qabanaya waa sayid cali faqaala markaasuu wuxuu yidhi cabdiraxmaan laka sayid caliyow qaraabaa kuu sugnaatay min rasuuliillah rasuulka ilaahi sala allahu alيyh wasalam aad qariib la tahay waa in adeerkii nabigaa tahay sala allahu wasalam wabaaraka calayh walqadamu horrayn ayaa kuu sugnaatay fi lislaam islaamnimada dhexdeedana aad ku horraysay waa awalu man aamana birasuuli illahi sala allahu alيh wasalam min asibyaan dadka sibyaanta oo aan qaan gaarin qofkii ugu horreeyey oo nabiga rumeeyey ahaa sala allahu alيyh wasalam maa shayaa kuu sugnaaday shaygaasoo qad calimta aad og tahay faallaahu calayka allahu calayka raqiib ayuu ula jeedaa ilaaha waardiye kaa ah oo markaa ku ilaalinaya lain amartuka haddaan madax kaa dhigo latacdilanna inaad cadaalad samaynaysid oo cadaalad aad samaynaysid haddaan adiga ku doorto oo gacantaan kuu dhia adaa madaxweyne ah ballan iga qaad ina cadaalad samaynaysid walain amartu cuثmaana haddaan cuثmaan madax ka dhiganna latasmacanna inaad cuثmaan maqlaysid ood maqlaysid wala tudiicanna cuثmaan inaad adeecaysid oo adeecaysid oo aad taageeraysid saas ma iigu dhiibana talada ثم markaa kabacdi khlaa biاlآakhar kii kaloo haddana la khaali noqday waa jawaabtii waa la iska xadfay jawaabtu nacmu waa u dhiibtay taladii asagun u dhiibtay ثuma khala haddana wuxuu la gooni noqday cabdiraحmaan biاlآakhari kii kale ayuu la gooni waa sayd cuثmaane sayd cuثmaanu haddana si gooniy ula hadlay faqaala la cabdiraحmaan lahu sayd cuثmaan midla dalika اlkalaam hadalkiioo kaleu kula hadlay haddaan adiga ku doorto inaad cadaalad samaynayso haddaan maaragta sayd cali doontaan inaad la shaqaynayso sayd cali falama akhada اlmithaaq ballankii markuu labadoodaba ka qaaday qaala wuxuu yihi cabdiraحmaan irfac yadaka yaa cuثmaan cuثmaanuu gacantaada kor u qaad fabaayacahu sayd cuثmaanuu la mubaayacoday adaan kuu dhiibu yidhi xilka ilaa labadoodiiba aftiyuu ka haystaa moogta labadoodiiba aftiyuu marka ka haystaa fabaayacahu marka waa la mubaayacooday sayd cuثmaan uu la mubaayacoday cabdiraxmaan fabaayaca lahu cuثmaanna waxaa la mubaayacooday caliyun wawalaja ahludaar dadkii ahludaarka o dhan markaasay soo galeen ewel dadkii o dhan meesha waa laga celinayey waa soo galeen fabaayacuuhu cuثmaani dadkii o dhan isku raaceen oo ay la mubaayacoodeen taasina waxay ka mid tahay manaaqibta sayidina cuثmaan ibnu cafaan allah subxaanaه wa taعala